Maamulka Akadeemiyadda Green ee magaalada Beledweyne ayaa soo kordhiyay koorsooyin cusub oo bilaash ah oo lagu baranayo culuumta caafimaadka iyo fakaraadka hadalka, isla markaana baxayo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Koorsooyinkan ayaa isugu jira barashada gargaarka degdega ah, nafaqo-darrada, shaybaarka, umulsinimada, iyo weliba sida dadka hortooda wax looga soo jeediyo. Madaxa tababarada Akadeemiyadda Green ee magaalada Beledweyne, Cali Maxamed Nuux Codsoyaal ayaa raadiyo Beerula uga warbixiyay ujeedka ay usoo kordhiyeen qeybahan iyo waxyaabaha lagu barayo ardayda.
annagoo ah maamulka akadeemiyada tababarada caafimaadka ee green waxaan bixin jirnay maalmaha khamiista iyo jimcaha koorsooyin oo free ah sidoo kale hadda waxaan soo kordhinay koorsooyin kale oo ayagana si bilaasha ay ku baran karaan dadka jecel waxbarashada si gaara dadka waaweyn iyo dadka yaryar intaba kuwaasoo u badan xirfado runtii ayagana waxaan rajeyneynaa koorsooyin kale oo cusubna inaan sii kordhin doono koorsooyinka hadda aan soo kordhinay waxaa ka mid ah barashada caafimaadka oo qeybo kala duwan leh haddii ahaan lahayd shaybaarkii haddii aan lahayd daawadii iyo haddii aan lahayd qeybtii gargaarka degdega iyo umulsanimadii oo caafimaadkii qeybihiisii kala duwanaa ah waxaa kaloo jira waxyaabaha aan soo kordhinay ka mid ah xirfadda faqaara ka hadalka ama gola ka hadalka loo yaqaano oo qofkan u baahan yahay muhiimna u ah qofka wax bartay iyadana sidoo kale ay ka mid tahay koorsooyinka aan bixino oo sida bilaashka aan ku bixino maalmaha khamiista iyo jimcaha waana rajeyneynaa insha allahu inay ka faa'iideysan doonaan bulshada reer beledweyne maadaama bulshadu ay u baahan tahay xirfad waxbarashada keliya ma aha midda tooska ah waxaa kaloo loo baahan yahay xirfado qofka uu nolol maalmeedkiisa uu ku maamulo uu ku xakameeyo xirfadaha waxaa waaye caqabado badanaa jira oo marka la baranayo oo qofka u baahan inuu dhabar adeego una sabro si uu maaragtay xirfadaas ugu gungaaro xirfadda haddii la bilaabo dhex looga tago wax macnaha ma sameynaysa laakiin qofka waxaa wanaagsan xirfadda inuu barto maaragtay si wanaagsan u barto si ay bulshada iyo isagaba beri ay u anfacdo qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyo akadeemiyadda green ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka faa'iideysanaya arday badan oo isugu jira danyar iyo kuwa waqti u waaya shanta maalmood taasi oo ka qayb qaadanaysa horumarinta xirfadaha la xiriirta culuumta caafimaadka iyo fagaara ka hadalka